barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis waana laba iyo tobanka bisha abriil sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir ugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka qayb qaadanaya ololo kor loogu qaadayo bilicda oo laga sameeyey magaalada maanta waxaan ku faraxsannahay inaanu qayb ka nahay ololaha kani nadaafadda ee boosaaso runtii wuxuu noqon doonaa mid noo socda oo marar fara badan aan isugu nimaadno oo maanta keliya aysan noogu dambayn doonin marar fara badan baan isu imaan doonaa annagoo goobo kala duwan tegi doona waa la socotaayo xilligii waxaa la gaaray fooraha iyo kuleelaha oo markaasi magaalada ay qashanka iyo waxaas ay ku badan jireen markaas waxaan rajaynaynaa in magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda aanu sii hagaajinno waxaa kale oo aad maqli doontaan laba wiil oo mataanaha oo ka warramaya noloshooda heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka hores ku soo dhowaada warkii dunida
aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu qorshaynayo weerar gantaale ah oo ay militariga maraykanka ku qaadaan suuriya maraykanka ayaa raba inuu ka argoosto dowladda suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar kiimika ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalo ku taalo suuriya saraakiishii iyo dadka wax cudurasa ee washington ayaa sheegaya in tallaabada militari ee uu maraykanka ka qaadi rabo suuriya la filayo inay dhacaan maalmaha soo socda xogayaha difaaca maraykanka jim mattis ayaa arbacadii joogay aqalka cad halka madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark pence uu ka dhageystay kooxda amniga qaranka ee aqalka cad awoodihii ugu dambeeyey ee uu bishaar al asad adeegsaday dhanka kalena safiirka ruushka u fadhiya dalka lubnaan ayaa ka digay weerar uu maraykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadaan suuriya isaga oo sheegay in ruushiya ay soo ridi doonto gantaal walba oo lagu gano suuriya
kooxda talabaan ayaa saaka waa berigii weerar waxa ay ku dishay toddoba buliisa iyo guddoomiye degmo ka tirsan gobolka gazaniya oo ku yaala koonfurta bare ee waddanka afghanistan taliyaha booliiska ee gobolka maxamed zaman ayaa waxa uu u sheegay v o a in isla goobta weerarka uu ka dhacay lagu xoojiyey oo ay gaareen ciidamo laga taageerayo xagga cirka saakay ayna ka ereedeen halkaasi talebaanka ku soo qaaday weerarka qorshaysan mas-uuliyiinta gudaha ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ay halkaasi ku dileen toddoba iyo labaatan ka tirsanaa fallaagada taleban
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa qayb ka ah olole kor loogu qaadayo bilicda magaalada islamarkaana qashinka lagaga nadiifinayo iyadoo dhowaana la filayo inay bilowdaan xilligii kuleelaha ee magaalada warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf
ololaha nadaafadeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga sameynayay magaalada boosaaso ujeeddadu waxay ahayd soo celinta bilicda nadaafadda magaalada waxaana ka qaybgalayay dhallinyaro nabadoonno maamulka degmada boosaaso xilligan oo kale ayaa magaalada boosaaso waxaa ka bilaabma dabeysha loo yaqaano fooraha xagaaga qaar ka mid a dhallinyarada iyo weliba nabadoonnada magaalada boosaaso ayaa shacabka ugu baaqay inay iska fogeeyaan qashinka cabdifataax maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed ayaa iga warramay waxyaabaha ay u soo abaabuleen in nadaafadan ay ka sameeyaan magaalada boosaaso annagoo kaashanayna mas-uuliyiinteenna iyo waxgaradka iyo gudoomiyaha kumeel gaarka ee boosaaso maanta waxaan ku faraxsannahay inaanu qayb ka nahay ololaha kani nadaafadda ee boosaaso runtii wuxuu noqon doonaa mid noo socda oo marar fara badan aan isugu nimaadno oo maanta keliya aysan noogu dambeyn doonin ee marar fara badan baan isu imaan doonaa annagoo ee, goobo kala duwan tegi doona ee, waa la socotaa iyo xilligii waxaa la gaaray ee, fooraha iyo kuleelaha oo markaasi magaalada ay qashinka iyo waxaas ay ku badan jireen markaas waxaan rajeynaynaa in magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda aanu sii hagaajino ee, ka dhalinyar ahaana marar fara badan baanu ka qayb qaadanay olole nadaafadeed oo noocan oo kale ah oo magaalada boosaaso iyo magaalooyinka kale ee puntland laga sameeyey runtii nadaafadoo laga shaqeeyana waa iimaanka barkiis Een, waxaan rajeynaynaa in aan sii horumarin doono ka shaqeynta nadaafadda iyo horumarinta bilicda magaalooyinka puntland ayaa naga go-an nabadoon cabdiqaadir axmed ibraahim xarogo iyo nabadoon mursal siciid ayaa dadweynaha ugu baaqay inay iska fogeeyaan qashinka maadaama magaalada boosaaso cimiladeeda hadda ay isbedeli doonto saa darteed marka waannu ku garab istaagaynaa cid kasta oo magaaladan iyo magaalooyinka kale ee puntlandba wax u qabanaysa waannu taageersannahay waxaanna aad u soo dhowaynayaa oo aad u soo dhowaynayaa horumarkay ka mid tahay inaan nadaafaddeenna ka shaqayno cudurrada waxay dugsadaan waa waa waa waa waa qashinka waxaan een, cod dheer idinku sheegaynaa shacab weynaha reer boosasood inay waxaan qashinka ay barkan yihiin oo guryaha dhexdooda yaal iska nadiifiyaan duqa degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan ayaa sheegay in magaalada boosaaso mar walba laga samayn doono nadiifin si loo helo magaalo caafimaad qabta waxaa farxad weyn noo ah inaannu nadiifinno xaafadda ubax een, gaar ahaan qaybteeda xigta laamiga weyn ee magaalada boosaaso een, garibla ubax maalmaha soo socda kumi- bulshada reer boosaasood ay qayba maalin qoloba maalin qaadato waxaan leeyahay maanta odayaasha iyo nabadoonnada reer boosaasood aad baa ugu mahadsantihiin Een, waxayna ku qurux badan tahay wax walba ummadda reer boosaasood inay wada qabsadaan tada haatee magaalada boosaaso ayaa hadda gelaysa cimilo kulul waxaana dadweynaha xilligan oo kale ay u xagaabaxaan magaalooyinka ku teedsan laamiga si ay uga baxaan kuleylka boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
koritaanka iyo kobaca mustaqbalka nololeed ee dhallinyarada ah ayaa inta badani saameyn waxa ay ku yeeshaan waxyaabo door ah oo uu ka mid yahay deegaanka ay ku nool yihiin waxaana jira marxalado badan oo qaabeeya waayahooda nololeeda xasan iyo xuseen waa laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku nool magaalada jabuuti islamarkaasina ah fanaanin waxay u warrameen waryaheena v o a sagaal siciid faarax Een, waad mahadsantahay sagal horun horta markii ugu horreysay waxaan wada bilownahayd shaqada kooraanka shaqadii kooraanka markaan wada sidaan u wada wadnay shan sano ayaan ka wada shaqaynay markii ugu horreysay marka isagaa u weecday halkii fanka halkii fanka hadduu u weecday anna sidii aan u waday u waday kooraankii sidaan u waday dabadeed anigii baaba la galayba dee fankii oo imika kula jiraba hase haatee tii kale dee shaqadii kale kooraankiina waan wada wadnaa untaana inkastoon anugu u badanahay markay dee wax shaqa ay la soo kulanto oo kale waan ka shaqeeya marka mataanu dee lugta isku jiitaane haddaan markii hore kooraan ka wada bilownay iminkana fal baan ku wada jirna
markaad dunida dhimanayseen labadiinna yaa soo horbaxay
wallahi inta badan waxay dhahaan xasan oo aniga cadde
adaa adduunka uga soo horeeyey marka markay labadiin noqoto een, miisaankiina dherarkiina maad ka yaraa mise isku mid aagtiin ma isku mid uma nahay mar laakiin marmar waxaa dhacda sanad anugu ka yar buurnaado iyo sanad isaguna iga yar buurnaado marka sanadka waxaa lagu jira xilligu isagoo iga yar buurnaanay marka hadda isaga kaa yara buura aa maxaad kaloo iskaga mid ka tihiin maxaad wada jeceshiin hadday noqoto cunto hadday noqoto isboortigio kale hadday noqoto waxyaabaha kale nolosha wallaahi ta cuntada midba waan waan kala weecanay anna baastadan jecel isaguna beriiska xagga waan ku kala weecanay marka dhinaca cuntada waa ninba wixii dhuuntiisa maraya haa waa ninba wixii uu cuni karaayo guriga markaad jirtaan oo kale dharka oo kale maskakin khaldamaa dharkaaga muu xirtaa kaa kiisa maad xirataa mise dharkana isku mid baad ka tihiin isku dhoof baad tihiin may markaan horta intan ka yaray haddaan shamiis casaan iibsado isna shamiis casaan u iibsanayay shamiis buleey hadduu iibsado anna ku buleey maan iibsan jirin waa markaan yar- intan ka yarayn kaba suuqaad haddii isaga loo keeno laba dharo oo buleeya anna waan ku ooyay inaan laba dharo oo buleey laga keeno laakiin iminkaan dee haddii aan laba isku ega aan wada iibsano baa dhacaysa dee inay dhar dharka isku wada ekaadaan marka iminka intaan aan weynaano waan kala bedelnay
in walaalo kale maad leedahay ilaa haa ilaa iminka shan shan kaloo walaalo badan leen marka xiriirkeedii ka dhexeeya isaga mataankaaga iyo walaalahaaga kale ka waran ka isaga naga dhexe lama qiyaasi karayo hadduu isagoo iminka oo kale maqan yahay meel kale ku maqan yahay waxaan dareega wax weyn inay iga maqan yahay isaguna sidaa ay ka daaligoon wax badan laynaan kala maqnaanin baan anugu rajaynaya mar haddii aan wada joogno waxbaba nagama maqno haddii laakiin uu maqan yahu meel kale ku maqan yahay waxaan dareemay inaan qaybi gaban aniga maqanta ma jiraan waxyaabo adig kugu dhacay ama isaga ku dhacay oo markaa kadib adig kugu dhacay
ilaa gacan buu ka jabay inkastoo midiga badax kala tahay dee anna waan ka jabay markii dambe Een, haddii imika kaba soo qaado xanuun ama duri oo kale mar hadduu ku dhaco isaga toddobaadka kale anigana wuu igu dhacaya marka wax waliba aan ka sameynaya taas codka markay noqoto codkii mu kala duwan yahay mise isku mid baa tihin dadku inta ugu badan waxay dhahdaa waad isku adeegtiin marka wax ku- ay ku- aan ku kala duwanay ma jirto marmar ma dhacda xaafadiin waalidkiin inuu isku keen khaldaan ama xaafada jaarka may imika ahaan laskuma kaya khaldo laakiin markaan intan ka yarayn aabbahay baa isku kaya khalday oo waxaa la dhacday mar isagoo isaga u cadhoonayo inuu dila doonayo inuu aniga dilaba aa anigii markuu dilay in isaguna ka baxsadayba ora soo doodoon buu yidhi intaan soo doodooyna soo noqdo inbuu haddana aniga igu ceshay ee maxaa dhacay maantao dhan maalin baad igu celcelinaysa taabaa dhacday marka marar badan buu kugu dhumanaya adig kugu dhacaysa baash ilaa marmar igu dhuminay way jirta lakiin ana xibadda xibad ka xun baan u dhigo annagu madarsadooda dhiganayna un baan tu yar dilay isagoo markaanu toddobadan gelay isna sideed u gaarayo markaan tu yar dilin baan iska socday inantan yar aabiyada oday dhiikar dhiikar labaaba dhalaya odaygunba u sheegtay ka tiri ee aaba nin baa madarsadii igu dhex dilay odaganoo hadal ma hubsadaba wayse soo sii daayay ninkanoo buuggii la yar hor fadhiyo oo adgashid leh unba ka tiri waa kan aaba kii dilay muka hadlaba ku qabto aniguna meel yar baan ka daawanaya oo waad arkaysa markaa la dilay waan halkayda maan maan ka celin kara oday intee leeg anna waan yaraayo
xanuunka ma daranta markaa
adigu markaan ma dareemin lakin markii dar- dambe aan dareemayan markii dambe waxaa dhacday markaan baxsaday dabadeed ciyaalkiiba aniga ay soo qabtay waa lay horkeen odagii ee adeer hee ma dilin ninkan ninka inantaada ee kan baa dilay odagun baa saa noo waday labadeedii waa maxay jinkan meeshaad igu soo ururisay buu yidhi adigu maxasab baa timis xuseen xuseen een good maqleysa walaalo een waxyaabahan weydiiyey ka waran dareenka adna ma kugu jira xaggaaga wallaahi waxyaabo badan baan iskaga mid nahay marka hore waa siduu xasan dee kuu sheegay oo kooraankan ka wada shaqan jirnay ahayd xaggii kooraanka wuu nugu yaray laakiin fankii baan iminkaan wadnaa labadaydii maadaama aanan kala maarmayno mar walbaan wada joogno xaggii fankii baan xoogga saarnay iminka
een ma jiraan waxyaaba ka baxsan fanka iyo kooraanka oo maskaxdeeda kaaga jira asna laga yaabo inay kaga jirto oo aad jecesha inaad qabataan way jiraan dad- qof dadku inay hobbi yeeshaan laakiin iminkaan horta fanka ayaan xoogga saarana fanka soomaalidu waxay leeyihiin fanaaniin kala duwan muddooyinka dambe ad aragtay laakiin ma jiraan fanaaniin mataana ah sidiin oo kale Een, may kula tahay fankiina mataanimadiinu inay caawin doonto fankiina dadkaabay dhahaaba dee laba fanaaniin oo haddana mataana ah waxyaabaanan caalamka ka jiran weeyaan marka way dhici kartaa inay halka mataanimada uu nacaawiyo fanku
sbortig maxaa ka heshaa wallaahi waxaan ka helaa kubaddo kale
isku koox maa taageertaa mise laba kooxood kala duwan ma isku koox
kooxdee baa taageertaan riyaal
dhalinyarka asxaab mataana magaalada maad ku aragtaa ma leedihiin asxaab mataana sidiin oo kale way jiraan wallaahi aduu waxaa jira makadanba kuwa aan jaar nahay
Een, haddaan dib kugu celiyo shaqadiinii kooraanka een, maxaad qabanayseen Eh, qaybtee baad ka shaqaynayseen dhinaca electricity
haa il- in kooraan markay noqoto dee horta waxa weyaan kooraanku dhowr qaybood buu kala baxa qayb waxa weyaan xaafadaha dhexdeeda dee haddii uu kaba soo qabdu kooraanka ka xumaado kale waan u samaynaa tu kalena way too qandaraas baa la- ayaa la- ayaan ku qaadanaa kaba soo qaado waxaan ka bilownaa aqalkii loon weli la bilaabin ayaan tagnaa waxaan ka bilownaa teerka kadib qasabadii waxbaan dhex marinaa qasabadaasoo qaar fiishadeeyiin teligaantoo kale marwaxadiyo haddana dabkii koonteerkii baa la keenaa haddana ribnaa sidaa baan aqalka ku shaqaysanaa
waa hagaagka waxay ahaayeen laba dhalinyaro ah oo mataano ah xasan iyo xuseen waxaana ay u waramayeen wariyahana v o a sagal siciid faarax halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana bal xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa dhegeystayaasheenana waxaan usoo qabanaynaa heesta halkudhigeedu yahay dookh waxaa ku luqaysa xayaad mustafa
jacayl wadnahayga tegey haddana degalaga jirkiyo dhubkayga ku faafayo dariiqyada dhiigayo darannada raacay baan dabiibkiisa raadiya
si durka durus kala idhiga dadweynigu sii daraa ilan ishqi waa dabay maruun kugu soo degtee anuu duhuriya habeen naftayda ku sii durka duruus kala idhiga dadweynigu sii daraa dabkiyo ololkaygu shidan aduun badamin karee maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay dabkiyo ololkaygu shidan aduun badamin karee maxaa jirtu baaxshayo damiirna xagkaaga ba'ay waxay dulucdeedu tahay xadaadigu daawatiyo xadaad ibu fiirisaba naftanigu madaadayo duushaaday saaqay waxay dulucdeedu yaa salaam ilaan cishkugu waa dabayl mar uun kugu soo degtee anuu duhur iyo habeen nafteyda ku sii durkaa dabka iyo ololka igu shidan adubaa dami karaya yaa salaam waxaa ku luqaynaysay fanaanada xayaad mustafa haatanna ciyaaraha waxaa garabkayga badax fadhiya nuur xasan nuur bukhaari nuur haye mahasani daandurey kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegga sideedda ee koobka kooxaha horyaalada yurub waxaana dhacay laba kulan oo xiise laha kulankii ugu indhaha ay dad- dad- indhaha caalamka ay wadahayeenna wuxuu ahaa kii dhex maray kooxaha real madrid iyo yuventus oo ka dhacay magaalada madrid waxaana saddex gool iyo gool ku badisay kooxda yuventus hase yeeshee kuma filnayn yuventus goolashay dhalisay waxaa dhinaca farqiga goolasha ku bax- ku soo baxday kooxda real madrid oo is araggii hore kusoo badisay saddex gool iyo eber ciyaartii xalay waxaa hareeyey muran daqiiqadihii ugu dambeeyey kadib markii garsoorihii dhexdhexaadinayay michael olivier oo u dhashay dalka ingiriiska uu dhammaadka ciyaarta ku abaalmariyey kooxda real madrid goolkulaad taas oo ay ka gadoodeen ciyaartooyda kooxda yuventus gaar ahaan kabtanka kooxdaasi januji buffan goolhayaha buffan ayaa garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay uu dibadda u saaray kadib markii uu ka gadooday aadna uga qayliyey bar- penaltiga laga dhigay yuventus kooxda real madridna waxaa daqiiqadii toddoba-iyo sagaashanaad ee ciyaarta goolka u dhaliyey ciyaaryahan cristiano ronaldo yuventus ayaa ciyaar aada loo jeclaystay kusoo bandhigtay garoonka bernabo kadib markii ay si lama filaan ah u keentay saddex gool waxaana goolasha laba ka mid ah dhaliyey ciyaaryahan mario manzukij halka goolka saddexaadna uu dhaliyey ciyaaryahan blaise matudi ciyaar kale ayaa iyana waxa ay dhex martay kooxaha bayer muniq iyo sevilla waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka alienes arena ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber kooxda bayan ayaa lugtii hore oo ka dhacday dalka sbain gaar ahaan ah, magaalada ishbiiliya kusoo badisay laba gool iyo gool sidaas daraaddeed ayay xalay ciyaartii xalay oo ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah ay ugu gudubtay wareegga semi finalka ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda sevilla joaquin korea ayaa dibadda looga saaray dhammaadkii ciyaarta ciyaaryahankaas ayaana mid ka mid ah kubadihii ugu wanaagsanaa ee sevilla soo maray ka khasaariyey kadib markii uu birta shabaqa goolka uu ku laaday kooxda bayan ayaa iyadoo dhowaan waxaa loo caleemo saaray horyaalnimada dalkaasi jarmalka waxaana markii ugu horeysay muddo laba-iyo labaatan kulan ah oo ay garoonkeeda ku ciyaartay ay awood weysay in ay gool ku dhaliso gaar ahaan tartanka koobka horyaalada yurub waxaana hadda ay ka- ku biirtay kooxaha liverpool roma iyo real madrid oo u gudbay wareega afar dhamaadka ama semifinalka ee tartanka yurub isku aadka wareegaasina waxa uu jimcaha ka dhici doonaa magaalada neyon ee dalka switzerland dhinaca kalena caawa ayaa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan tartanka yuruba league waxaana kooxaha kubadda cagta arsenal iyo c s k moscow ay isku arki doonaan magaalada moscow lugtii hore oo ka dhacday london waxaa afar gool iyo gool ku soo badisay kooxda arsenal lazio oo ka dhisan dalka talyaaniga isarigii hore waxay afar gool iyo laba uga soo badisay kooxda salisburg ee dalkaasi jarmalka waxaana haatan labadan kooxood ay isku arki doonaan garoonka kooxda salisburg maksey ayaa la ciyaaraysa kooxda libsig libsig hal gool iyo eber ayay kusoo badisay sporting iyo atletic madridna waxay ku ballansan yihiin dalka bortuqiiska saarigii hore ayaa laba gool iyo eber waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee atletic madrid dhinaca kalena xiriirka fifa ayaa soo saaray qiimaynta bilaha ah ee bishiiba mar ay soo saaraan ee dhinaca kala horeynta ama xulalka ugu wanaagsan adduunka waxaa weli kaalinta koowaad ku jira xulka jarmalka brazil ayaa booska labaad ku jirta beljimka kaalinta saddexda ay ku jirtaa bortuqiiska ayaa afar ka galay xulalka ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta argentina waxa ay ku jirtaa booska shanaad switzerland ayaa lix ah faransiiska ku xiga oo kaalinta toddobaad ku jira sbain sideed ayuu galay chile ayaa ku jirta booska sagaalaad halka kaalinta tobnaad ay dhammaysatay poland xulka talyaaniga ayaa markii ugu horreysay taariikhda hoos ugu dhacay dhinaca qiimaynta fifa ee kala horeynta xulalka adduunka waxaana ay gashay kaalinta labaatanaad dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intan
halkaa dhegeystayaal weynaga la socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhalinyarada ah oo idinka imaanaya washington haatanna waxaan dhegeystayaashana jecelnahay inaan usoo qabanay heestaalku dhinkeedu yahay xulasho waxaa wadajir ugu luqeynaya cabdicasiis iskalaaji iyo deeqa axmed
xiisa ruuxan jantee iskiyomaankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
dareen xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiray baan xalaal xalaal xalaal u casuumanahay
xiisa ruuxan jantee iskiyomaankiyo cindigaaga xaqiiq hoy uga dhigan xalaal la cawaynaya
dareen xulashada kalgacal ruuxii xididada wadnaha iskayga ku biiray baan xalaal xalaal xalaal u casuumanahay
daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawalitanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya daymada xaragada haween naalaafya gacmaha xawalitanka dortibaan xaqiiq xaqiiq la caweynaya
xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiq u casuumanahay xubbiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofka jira xaqiiq u casuumanahay
xasili caashaqa xaqdhowr hormeen weliga xushmeen ogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasidkayna naceen xasili caashaqa xaqdhow hormee weliga xushmee cogteenna ka dhowr ka dhowr ka dhowr xaasidkiina necee
mise xilkasnimada guud xishoodkaan iyo asluub guri ahaan ku xushaan hantiye xaqsu'oor garashiyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkaan xuubka uga dhigaye haddaan haddaan haddaan cilihiisi ahaye
xadigaada gelida dhigeed amase xilkasnimada guud xishood gaariyo asluub ori aan ku xushaan hantiye xaqsu'oor garashiyo dulqaad wadnaha cajiye i xafida midkaan xuubka uga dhigaye haddaan haddaan haddaan cilihiisi ahaye
diimada xaragada haween naalaafya gacmaha xawaalaytanka dortibaan xaqiid xaqiid lacaween heesta xulasho iyo codadka cabdilcasiis iskalaaji iyo deeqe axmed ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaana idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
xaqiid xaqiid lacaweynayaa
xubiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofkan jira xaqiiqu casuumanahay xubiga muxubbada jacaylka xusuusta saqdhexe hurdada xaggiisa qofkan jira